kulankan oo lagu qabtay magaalada baladxaawo islamarkaana ay ka qayb galeen maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ahaa mid qurba joogta gobolka gado looga codsanayay inay door ka qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha shire cabdulaahi cabdi guddoomiyaha degmada baladxaawo ayaa ka waramay dhismaha garoonka halka uu marayo isagoo ugu baaqay ummadda soomaaliyeed iyo qurba joogta gobolka gado in ay ka soo qayb qaataan garoonka dhismihiisa saa koowaad aragtaan waxaan halkaan u taagannahay shaaciibta aqoonada garoonka waxaa loo baahan yahay hawsha meel fiican baan soo gaarsiinay raadogtiina hore ballan baani kaga qaadnay maalinka xalfadda hadday tahay maalinka garoonkaan xarab jirayna hadday tahay facetu markaan bilaabayna hadday tahay welina hadda waxaa gabagabanaya faceka labaad ee facetuga waxaa keliya garoonka ka dhima waa fensinki faystuga hadda wuxuu noo marayaa meesha gabagabada ugu adkeed waxaa rabnaa marka garoonku waa garoon ay reerbalad xaawo leeyihiin adinkaa iskale adinkaa ka dhuufi doono adinkaana munaafacasan doona annaga ama waan ka tegi doonaa ama waan dheeraan doonaa ama waan dhiman doonaa ma rabna annaga wixii naga dhaxalsiiyey inaan owlaadanaga iyo ilmaha nagaan dhaxalsiino wixii horeen bulshada ka qaadnay maanta maraqaatiga u yihiin alboorka meesha uu maraayo maanta wixii aad soo dirsataanna waxaan aamin bay geli doonaan guddigan iyo kuwo kaleo hadda maqanoo guddiga ka maqan baa gacanta ku hayo insha allah ilaahi haddii ilaahay wixii aad dirsataan oo meeshaas aad gashataanna waa arki doontaan waxaa rabnaa hawshaas ayaga in loo istaago ganacsatada u istaagto odayaasha u istaagaan dhallinyarada u istaagaan hawooyinka u istaagaan kuwa dalka jooga u istaagaan ciidamada u istaagaan in aan loo kala harin baa maraynaa dhismaha garoonka ayaa maraya wejiga labaad iyadoo ay shaqadan tahay mid ay isku xilqaameen bulshada